dhegaystayaal kusoo dhowaada warkaabeennime rediyo jowhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah webiga shabeelle oo ku fatahayay deegaanka maandheere ee gobolka shabeellada dhexe maamulka gobolka banaadir oo amar ku bixiyey in laga isticmaalo lacagta shilin soomaaliga wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya oo si rasmi ah u gaarsiisay ololaha dhir beerista qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda maraykanka oo doonaya inuu saldhig militari ka samaysto berbera dibaddan waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada israa'iil oo digniin cusub soo saaray
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ayaan qodobada warka habeenimo rediyo uu jowhar idin hayo kuwada ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkii uu faahfaahsan waa habeenimo arbaca ah shan iyo tobanka bisha afraad laba kun lix iyo labaatan webiga shabeelle ayaa ka fatahay deegaanka maandheere ee gobolka shabeellada dhexe iyadoo aan weli suurtagelin in la xiro fatahaadda guddoomiyaha deegaanka maandheere cumar suleymaan oo rediyo jowhar ugu warbixiyey fatahaadda webiga shabeelle ayaa sheegay in weli lala tacaalayo sidii ay u xiri lahaayeen buuqda ka baxday deegaanka maandheere guddoomiyaha maandheere ayaa sheegay in fatahaadda webiga ay halis ku tahay waddada laamiga ee isku xirta caasimada dalka ee muqdisho iyo magaalada jowhar webiga wuxuu baxay nixnaha ilaa webiga meesha maandheere waagu kahaleesnahay sidiisa buurna buurne sanooyna buuf yahay baldoos mana saarin maanta waktigii oo maanta oo deertii maanta eed xataa micnaha waxaa loogu dhaqmiyo wadadaa meesha waxaa buura saas loo dhidhigi doora fikriga ugu dhaqmeyni maanta waktigii biya yimid haddana lo iyo waxaasa biyo kacabaayo maanta waktigii biyaa yimid oo doodeeda bixini oo hawsheedana oo socoto biy iyo roodana ku yimid isla markii laba meelaa baxay haweenkii biya yimideen haween waa baxeen laba meel oo micnaha oo kaliidanay kala baxay hal qeyb waxay ahayd babeledka dhexdiisa meel ku aadanay ka baxday haye meeshaalamaadna beledka koof koofarkiisay ka baxday hal meel waa xirni marka meeshilamaadna haddaan hoosheeda maanta aan ku jirnaay heroobi loorar iyo iyo laamagna ma laho marka wixii ah aruur waayo meeshaas wax loogu heli karo marka hooshaasaa lagu jiraa xoogo tabardarana waa iska jirtaay oo fasaada maanta waa ogeyda abaar ka dhacday iyadoo saasay dadkii oo kala kaxeena dad badan soo kaxeen hadan dad la-aan waa ka jirta dad ahli beledkii tuuladii madooga alla dhul balaaranay gaareen waxay ku dhow yihiin bolaamid inay sitagaan ku dhow yihiin biyaha maya maya haddaan waxaa loorar walax ka helni daraad bisha cas oo kale wax ka helni iyo degmada oo oo laba kun ma oo nasiis iyo jawaane e aadaamaga hoolku ahaynay rajada oo biyaha waa iska ceenta laakiin gacan kabasha meel tiirarkii la suri lahayd haddaan waa gurub gurub waaye tiirarkiina haddaan xaafada male waxaad maamul ahaan oo tiirar aan helnin ma jirto marka haddana waxa uu baaqaa in lasoo garab istaagaan sida laama tiiraro kale loorar ilan dadkii maanta barakac oo abaar ku qaacday oo micnaha oo barakac ku dhacay oo dadkii kala aadeen oo dadkii kala makayo baarihi maanta wax ka bixin haddana maanta haddana buk kusii baxday iyo wax lagu abuuro iyo wax lagu fashta banhaydi haddana buk sii baxday marka waxaa jecelnayan uu baaqaa in si degdeg naaga soo gaaraan qof walba hin oo qaban karto sida abuur oo kale in lala siiyo dadkii raashina u baahan in lala soo geersiiyo marka wax kalena u baahannahay marka in laalaga soo gaaro u baahannahay oo degdeg laalaga soo gaaro biyahana hadda noogu horeyo nahaasoo tiirar la-aan waana haysatahay loorar la-aan waana haysatahay dadkii wax xiri lahay way baahan yihiin qaarkood raashin oo meeshii haddii shiro hayan way kusoo cunaan waa rabaan waxna haddaan oo loo hayo ma jirto waxaa lasoo warinayaa kanaalada webiga biyaha ka gudbiya ay sababeen fatahaadda waxayna saameyn xoogan ku yeesheen dalagyadii beeraha ee dhowaan la beeray sidoo kale degmooyinka afgooye oo u dhegle deegaanka janaale iyaguna ay webiga shabeelle ku fatahay inkastoo aan weli lasoo warinin wax khasaaro nafeed ah guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen muungab ayaa amar ku bixiyey in si buuxda loo adeegsado lacagta shilinka soomaaliga kadib cabashooyin isa soo taray oo ku saabsan diidmada lacagta suuqyada caasimadda go-aanka ayaa yimid kadib markii kulan deg deg ah oo guddoomiyuhu la yeeshay qeybaha kala duwan ee ganacsatada suuqyada muqdisho oo ay ku jiraan sariflayaasha tafaariiqleyda ganacsatada khudaarta hilibka gaadiidleyda iyo wakiilo ka socday rugaha ganacsiga heer dowlad goboleed iyo heer qaran kulanka waxyaabihii looga hadlay ayaa warbaahinta waxaa ugu warbixiyey afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax dheere bismillahi raxmaan raxiim guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo ka jawaabaya cabashada ee ganacsatada iyo bulshada caasimadda maalmahan ka qabeen diidmada adeegsiga lacagta shilin soomaaliga ah ayaa maanta oo ay taariikhdu tahay shan iyo tobanka abril laba kun labaatan iyo lix waxa uu kulan deg dega la qaatay qeybaha kala duwan ee ganacsatada oo ay ka mid yihiin sariiflayaasha tafaariiqleyda qudaarleyda hilibleyda gaadiidleyda dadweynaha b l-ka iyo wakiilo ka socda rugta ganacsiga ee heer gobol iyo heer qaran kulanka ayaa warbixin loogu dhagaystay qeybaha kala duwan ee ganacsatada oo ka hadlay sida ay u saameysay dhibaatada ka dhalatay diidmada shilin soomaaliga waxaana kulanka lagu lafaguray sababaha dhabtaa ee ka dambeysa arrintan iyo sida ay lama huraanka u tahay in xal dhaqsi ah loo gaaro guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa ganacsatada soomaaliyeed u caddeeyey inaysan marnaba suurtagal ahayn in la diido adeegsiga lacagta shilin soomaaliga ah wuxuuna tilmaamay in lacagaha maxalliga ay qayb ka yihiin tiirarka jiritaanka iyo halbowlaha dhaqdhaqaaqa dhaqandhaqaale ee ummadda taasi oo ilaalinteedu ay tahay waajib iyo mas-uuliyad ay dastuuri ah iyo damiirkaba nafarayo sidaas daraaddeed guddoomiyaha wuxuu amar buuxda ku bixiyey in canshuuraha maxalliga ee la qaaday dowladda hoose ee qaado lagu qaado lacagta shilin soomaaliga ah sidoo kalena sariflayaasha ay aqbalaan inay sarifaan lacagta shilin soomaaliga ah ciddii diidana ay tahay qof galay dembi guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane doctor xasan maxamed xuseen muungaab uu tixgelinaya duruufaha gaarka ah ay ku shaqeeyaan ganacsatada gobolka banaadir ayaa wuxuu ku baaqayaa in si deg deg ah loo joojiyo diidmada lacagta shilin soomaaliga isagoona ballan qaaday in maamulka gobolka banaadir iyo dowladda sheekh xamar ay kaalin mug leh ay ka geysan doonaan fududeynta dadaalada lagu taageerayo ganacsatada looguna jawaabayo tabashooyinka gaarka ay qabaan dhankooda ganacsatada gobolka banaadir ayaa ka mahadnaqay kulanka duqa magaalada oo ka turjumaya sida uu maamulka gobolka banaadir u danaynayo xal u helidda caqabadaha lasoo gudboonaaday bulshada waxayna sheegeen inay ka xun yihiin dhibaatada ay bulshada kala kulantay culayska ka yimid diidmada shilin soomaaliga ugu dambeyn maamulka gobolka banaadir iyo ganacsatada waxay isku raaceen in la xoojiyo adeegsiga shilin soomaaliga iyadoo loo turayo danyarta lana tixgelinayo danaha guud ee bulshada iyo kobaca dhaqaale ee magaalada wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa si rasmi ah u bilowday ololaha dhiirbeerista iyadoo qaar ka mid ah wasaaradda iyadoo qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda gaarsiisay dhir sumeeye cabduqaadir ayaa warkaasi muqdisho kasoo dirtay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa si rasmiya u gaarsiisay ololaha dhirbeerista qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda xukuumadda federaalka soomaaliya iyo xarunta u n d b ee magaalada muqdisho iyadoo qayb ka ah toddobaadka qaran ee dhirbeerista wasaaradaha ay ololahan gaarsiisay waxaa kamid ah wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka wasaaradda diinta iyo waqaafta iyo wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya xuska toddobaadka dhirbeerista ah ayaa lagu xoojinayaa dadaalada lagu ilaalinayo deegaanka kor loogu qaadayo dhirta islamarkaana lagu dhiirigelinayo iskaashiga dhex mara hay-adaha dowladda iyo kuwa caalamiga ah ugu horeyn munaasabada ololaha dhirbeerista oo saaka ka bilaabatay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya ayaa wasiirka warfaafinta mudane daawud awes jaamac uu bulshada la wadaagay muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka iyo horumarinta dhirbeerista isagoo wasiirku uu wasaaradda warfaafinta ku abuuray dhir kala duwan
waxaa maanta sharaf weyn oo ah inaan qayb ka noqonno barnaamijka birdheerista barnaamijka dhirbeerista oo qayb ka ah toddobaadka amaba xuska toddobiyo tobanka abriil oo ah maalinta dhirta waxaa u mahad celinaynaa wasaaradda deegaanka oo uu nala joogo wasiirka isbeddelka cimilada iyo deegaanka mudane bashiir maxamed jaamac oo barnaamijkan hormuud u ah barnaamijkan waxa uu qiimo badan u leeyahay arrimaha deegaanka iyo qaranka guud ahaantiisba maadaama dhirtu ay qayb ka tahay nolosha bini aadamku u baahan yahay barnaamijkaasi ballaaran ee toddobiyo tobanka abriil waa mid aan ku dhiirigelinayno dhammaan ummadda soomaaliyeed in meel walba ay joogaan ay dhirbeerista qayb ka noqdaan oo aysan ku koobnaan keliya magaalada muqdisho taas oo noqon doonta mid deegaanka ee wax badan ka qabata hadday noqoto xagga helista roobabka oo iyana ay ku soo xigto in nolosha bini aadamka ay halkaasi markaasi ay ka sii socoto intaa kadib wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ah oo sii wada ololaheeda dhirbeerista ayaa gaartay wasaaradda waqaafta iyo arrimaha islaamka iyo wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka halkaasi oo lagu beeray dhir kala duwan iyaduna waxaa halkaasi ka hadlay dhirbeerista kadib wasiirka waqaafta iyo arrimaha islaamka sheekh mukhtaar roobow iyo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka mudane xasan macalin kuwaasi oo sheegay in dhirbeeristu ay tahay tallaabo muhiim ah lagu horumarinayo bilicda deegaanka dalka islamarkaana ay wasaaraduhu si wadajira u taageerayaan kalana shaqayn doonaan sidii ay dalka u cagaarin lahaayeen dhirtuna waa muhim oo waxay muhiim u tahay nolosha bani aadanka ilaahay baa dhulka markuu abuuray wuxuu ku qurxiyey dhirta isku mid ma aan meesha dhirta le meeshaan dhirta lahayn runtii iyadoo wasaaraddan nafteeda dhismaha naftiisaba mar dhow la abuuray wasiirka inuu haddana dhir noogu abuuray oo uu keenay iyo magaalada oo dhan iyo dalkaoo dhan inuu dhiraynayo runtii aad baan ugu mahad celinaynaa uga mahad celinaynaa arrinkaas ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu ku guuleeyo geedo badan oo uu abuurayna xayawaanana ku noolaadaan bani aadamkan ay harsadaan iyo soomaaliduba mar dhexdaasana waxaan arkaaya isagoo mudug joogoo geedo ku beeraayo runtii waa juhdi aad muhim u ah waxaa lay muhiima dadku geedahan la abuuraayo in la ilaaliyo oo xoolaha iyo iyo ma og tahay in laga ilaaliyo geedahaas inay wax noqdaan cadaaladda waxay kow ka tahay marka ugu horraysa dhirtu waxay ka mid tahay qayb ka mid a cadaaladda waaye climate justice-ka dhibaatada ummaddeenna ku dhacday oo dalkeenna haysata waxaa ka mid ah dhirtii oo baaba'day xaaluufintii iyo wacyi la'aan wacyi aan loo haynin oo geedihii la jarayo marka geedaha in la ilaaliyo dhirta la beero bilicdii dib loo soo celsho waxay ka mid tahay qorshayaasha xukuumaddan ay lahayd iyo brogramyada ay runtii baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ay geysay agaasime faysal faarax nuur oo ku hadlay magaca wasaaradda qoyska iyo xuquuqul insaanka ah oo maanta qayb ka aheyd goobaha kala duwan ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ay booqatay islamarkaana ay gaarsiisay barnaamijka ololaha ayaa uga mahad celiyay wasaaradda deegaanka booqashada iyo ololaha dhirbeerista isagoo sheegay inay si dhow la shaqayn doonaan
maantay halkan waxaan u taagannahay inaan ku beerno maalmahaana ay wadeen wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dhirbeeris lagu daafuray xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ka wasaarad ahaan wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquulisaanka waxaan maantay aan hirgelinaynaa beerayn maraykanka ayaa doonaya inuu saldhig militari ka samaysto berbera cabdinaasir maxamed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya warar soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in degida magaalada berbera ee maamulka somalilan ay noqonayso mid meel istaraatiiji ah oo maraykanku si dhow u eegayo xilli ay sii kordhayaan xiisadaha amni ee badda cas iyo marbiyoodka bawlmadaba sida ay qortay warbaahinta fox news iyo ilo kale oo warbaahineed oo caalami ah waxaa la sheegayaa in maraykanka uu kordhiyay xiisaha uu qabo goobaha istaraatiijiga ee geeska afrika si uu ula socdo khataraha ka imaanaya xuutiyiinta yemen iyo saameynta iiraan ee marinada ganacsiga ee caalamiga ah warbixintan ayaa sidoo kale tilmaamaysa in somalilan ay hore usoo bandhigtay fursado la xiriira isticmaalka degada magaalada berbera iyo garoonka diyaaradaha iyadoona saraakiil ka tirsan taliska ciidanka maraykanka ee africom ay booqashooyin ay ku tageen magaalada berbera sida wargeeska fox news markaas uu qoraya sidoo kale wargeyso kale ayaa dhankooda waxa ay shaaca ka qaadeen in dib u habeen iyo dhismo lagu sameeyey xarumo ku yaala berbera taas oo saruu qaaday muhiimada militari ee goobta si kastaba haatee dowladda maraykanka weli si rasma uma shaacin qorshe saldhig waxaana jira caqabado siyaasadeed oo waaweyn waxaana kamid ah aqoonsiga maamulka somalilan iyadoona horey somalilan ay ugu dalbatay maraykanka in markaas la aqoonsado hase yeeshee maraykanka ayaa ka gaabsaday isagoona caddeeyey in midnimada soomaaliya oo keliya uu aqoonsan yahay khubarada dhanka ammaanka ayaa sheegaya in haddii qorshaha uu hirgalo uu si weyn u saameyn karo isku dheelitirka awoodda militari ee badda cas iyo geeska afrika halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa rediyo jawhare haatana warka dibadda ciidamada difaaca israa'iil ayaa soo ciidamada difaaca israa'iil ayaa soo saaray amar cusub oo ku saabsan in dadku ay ka guuraan qeybo ka mid ah koonfurta lubnaan halkaasoo ay sheegeen in duqeymo cirka ay ka socdaan i d f waxay sheegtay in howlgalladan xoogan koonfurta lubnaan webiga zahraani iyo deegaanada kale ee ka howlgalaan ururka xisbullah ay beegsan doonto qof kasta oo ku sugan meel u dhow xisbullah xarumahooda waa inay iskaga guuraan si ay u badbaadiyaan noloshooda ayaa lagu yidhi war-saxaafadeed ka soo baxay ciidamada israa'iil warkii habeenimaad dhegeystayaal kala socoteen radio jawhar waa naga inta